ب العaalمين والصلاaةu والسلام عlى رasuل الh صلى الله عليه وsلم amا baعd maanta shirkeena sharaa'id wuxuu macnaha aan isugu yeerna meediyaha ummadda soomaaliyeed in ay ogaato mowqifkeena haddaan nahay beesha sure annagu horta marka u horeysa ma nihin jamhad hubaysan ma nihin urur fallaago ah dad soomaaliyeed baan nahay dhul baan degannahay deegaan baan leenahay xuquuq baan waddanka ku leenahay xukuumadda ha noqoto madaxweyneha ha noqoto amasom ha noqoto dadka soomaaliyeed xuquuqda ay ku leeyihiin baan ku leenahay laba sano wax ka badan ayaa dagaal maarata muxuuha nagu socdaa deegaan yar oo kooban oo laba iyo toban kilomitir qiyaastii meelahaas noqon kara oo baan maarata muxuu ahaa baan joognaa marka macnaha in ilaa intaas macnaha qadarka intaas la-eg dhulka intaa la-eg in macnaha nala ku dhibaateeyo oo nala ku fiirsado xukuumaddu fiirsato dawladdu fiirsato madaxweynuhu fiirsado intaba waxay noola muuqatay wax maarata muxuu ahaa xuquuqdeennii oo laga gaabiye oo wax laga qaban waaye baan u aragnaa almuhim ugu dambayn marar badan baan maarata muxuu aha xukuumadda war gaarsiinay madaxweynaha la gaarsiiyey gobolka maarata muxuu aha maamulka gobolka gaarsiinay hadde cid u istaagtay oo wax ka qabatay ma aanan arkin wakti dhow oo hadeerah ayaan macnaha xukuumaddu istaagtay oo arrinkeenna uu gaaray oo heer xukuumaddu ay inta ka fadhiisato ay wax ka qabato ay ka shirto ay go-aan ka qaadato ay gaartay marka u horeyso horta annagu wixii hore ka bacdi waxaan soo dhowaynaynaa dhaqdhaqaaqa xukuumaddu ay bilowday go-aanka ay qaadatay baan soo dhowaynaynaa waxaan u mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha golihiisa xukuumadda wasiirka amniga ee qaranka intaba waa u mahad celinaynaa waxaan soo dhowaynaynaa oo kale guddiga ay magacaabeen oo dadka gobolka ah intaba annagu waxaa weeye waan soo dhowaynaynaa waxaana taageersannahay in meeshaas wax laga qabto annagu nabad baan raadinaynaa nabad baana doonaynaa uma soconna annagu inaan maarata dad fawdo ku jooga meesha ma nihin nabadda waan soo dhowaynaynaa xukuumadda wax alla wixii dadaal ah oo ay waddana gacan baan ku siinaynaa haddee haddii maarata muxuu ahaa xukuumaddu waxqabadkeedu uu noqdo mid ay ka dhabaynayso annaguna maarata muxuu ahaa diyaar baan u nahay waxaana xukuumadda ugu baaqaynaa sidaad maanta ugu istaagteen shalaa naga daahiyeena sidaad maanta ugu istaagteen inaad ka dhabaysaan ood wax ka qabataan arrinta deegaanka dhibaatada ka jirta meesha dagaal waxaa layihi soomaalida waxay tidhahdaa wiil baa ku dhashee wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho marka waan soo dhoweynaynaa xukuumadda waana u mahad celinaynaa boqol kiiba boqol wasalaamu calaykum waraxmatullah barkatu
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa kaloo shirkan jaraayid waxaan kaloo rabnaa inaan shirkan jaraayid ee aan maanta qabannay aan uga hadalno ficilka madaxweynaha uu hadda muujiyey oo muuqato inuu madaxweynuhu ku afduubay kuna marin habaabiyey barnaamijkii xukuumadda oo ay kala soo shaqeeyeen ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka oo la rabay inuu markaan u dhaqaaqo waxqabad inuu madaxweynuhu afduub ku sameeyey oo isagoo la tashaday dhinac keliya oo ah dhinacii shuddada waday kana hor yimid barnaamijkaas si uu barnaamijkooda ugu hergeliyo asagoo cidna ku wargelinin ummadda ilaahay arrintaa u istaagtay hadday tahay xukuumadda hadduu yahay ra-iisul wasaare hadduu yahay ra-iisul baarlamaan hadday tahay culamaa udiinka gobolka hiiraan iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka gobolka hiiraan hadday yihiin qabaa'iladii reer hiiraan oo dhan ayadoo lagu talagelinin ayuu madaxweynaha oo cidna uusan kala tashanin jaanibka kale oo dhibaatada haysatayna uusan ku wargelinin ayuu la tashi saddex maalmooda la sameeyey guruubkii shuddada waday kadibna diyaarado la kiraystay gobolkiina la aaday barnaamij lagu aadayna annaga kama warhayno waxaan u qaadanaynaa maadaama madaxweynaha uu arrintii xukuumadda dadaalkeeda uu hor istaagay uu haddana jaanib jaanibyadii kale ee arrintaa ku lug lahaa oo dhan uu ka hor istaagay wasiiradii reer hiiraan ee u xilsaaray wasiirka amniga ahaa kusimaha ra-iisul wasaarahana uu joojiyey madaxweynuhu barnaamij u gaar ah oo ku dhisan rabitaankii guruubka kale inuu ku baxay ayaan aaminsannahay sidaas daraaddeed arrintaasi annaga ma aqbali karno mana qaadan karno waxaan ogeysiinaynaa dowlada manaha qaramada midoobey iyo ururka midooda africa iyo dhammaan ciddii danaynaysa arrimaha soomaaliya o dhan inay arrintaasi arkaan soona farageliyaan madaxweynaha waxay ku kacayna ay tahay falkii labadii sano socday in dib loo soo bilaabo oo arrintii la burburiyo oo dadaalkii ra-iisul wasaaraha iyo ra-isul baarlamaanka iyo wasiirada ay ka shaqeeyaan dib loo celiyo sidaas daraaddeed arrintaas ma aqbali doono adduunkana waana cambaaraynaynaa waana ka soo horjeednaa waxaana u mahadcelinaynaa xukuumaddii sida wanaagsan uga soo shaqaysay ummaddii xogogaalkeeda loo xisaaray oo guusiigadiisa ee hiiraan ahaa culamaauddiinkii hore isugu dayey waxa waaye jaanibka uu madaxweynaha hadda la shaqaynayo waxaan aaminsanahay madaxweynuhu la ka shaqaynayo isbahaysi barnaamijkaas ka soo horjeedo oo rabo in lagu burburiyo sababtoo ah dad arrinta aan xogogaalhayn oo raacay dadkii jaanib keliyahu ka la tashaday ummaddii kale oo wax kala dhexeeyaan lama tashanin waxba kuma wargelinin wax uu ku baxay oo aan ognahay maanta ma jirto wuxuu noo sheegay ma jirto sidaasaan uga soo horjeednaa ummadda oo dhanna waxaan ku wargelinaynaa inuu madaxweynaha qaladkas ku jiro asalaamu calaykum